subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax khamiisa bisha abrilna waa soddon sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka michirbaan iyo bogga v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barhkii aroornimo idaacadda saakana waxaa xanuunka covid nteen dartii guryaha idinka soo gudbinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo cabdixaafi daawil ismaaciil
qodobadaad idaacadayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qiimaha maciishadda ee suuqyada magaalada muqdisho oo aad sare ugu kacay oo bangiyada lacagta oo bangiga hadda nationalka sida titigo kale ayaa istaagay koronaha dartiisii ayuu istaagay oo caalamkii oo dhan ayaa hadda meel meel kalea wax loogu diri karin ciladda hadda hadday sii socoto loo maleeyo in maaragtay wax gabaabsi uu noqdo waayo haddii lacagtii aan maaragtay kuu baxaynin hadda ganacsigaagana soo rarmi maayo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sida xanuunka covid nteen uu saameeyey cibaadadii dadka ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaad sidoo kale maqli doontaan musalsalada afka soomaaliga ee baryahan ku soo batay telefishinada soomaalida iyo kaalinta ay madadaalada ka qaataan marka horese warkii caalamka oo inoo soo jeediyo waryaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombio ayaa sheegay inaanay baryahan arag muuqaalka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi una fiirsanayaan xaaladiisa caafimaad isagoo intaasi raaciyay inay warwar ka qabaan in dalkaasi macluuli ka dillaacdo warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaan baahinin warar uu ku jiro kim jong wong ilaa koob iyo tobankii bishan abril oo uu markaasi shir joogay tanna ay dhalisay shaki laga qabo xaaladiisa caafimaad iyo warwar ku aadan xasiloonida dalkaasi nukliyeerka haysta saameynta uu ku yeelan karo dalalka waqooyiga eshiya iyo maraykanka dalka britain ayaa waxa uu noqday wadanka labaad ee ugu dhimashada badan xanuunka covid nteen dalalka yurub iyadoo la xaqiijiyey inay guud ahaan ilaa iminka ku dhinteen marka lagu daro dad u dhintay meelo ka baxsan cusbitaalka dad gaadhaya lix iyo labaatan kun iyo toddobiyo sagaashan qof xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa dowladda ra-iisul wasaare boris johnson ku eedeeyey inuu ka cagajiiday in goor hore la xayiro isu socodka dadka si loo yareeyo faafista xanuunka iyo weliba inaan dadka xanuunka laga baadhin cusbitaaladana ay ku yaryihiin qalabka laga xidho fayraskaasi ra-iisul wasaare boris johnson ayaa toddobaadkan kusoo noqday shaqada kadib markii uu kasoo kacay xanuunka covid nteen oo halis geliyey lana dhigay cusbitaalka qaybta la geeyey dadka neeftu qabato
aad iyo aad buu mahadsanyah cabdixaafid ramadaan wanaagsan aynu ku bilownay suuqyada soomaaliya ayaa waxaa saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban waxaana cirkiis ku shareeray qiimaha maciishada daruuriga ah ganacsatada ayaa looga digay inay sare u qaadaan qiimaha maciishada balse waxay ku doodayaan in maadaama caalamka uu kala xidhan yahay ay ku khasban yihiin inay beekhaamiyaan maciishada taasina ay sababayso in qiimuhu uu kor u kaco haddaba saamaynta ay arrintani keentay ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qiimaha maciishadda ayaa sare u kacay suuqyada magaalada muqdisho sababo la xiriira cudurka koronafirus waxaana xiran dhammaan isu socodkii wadamada caalamka ee ay soomaaliya ka heli jirtay raashinka qutul daruuriga iyadoo sidoo kalena ay xaniban yihiin bangiyadii lacagaha laisku marsiin jiray taasoo keentay in ganacsatadu ay beeqaamiyaan maciishadihii baqaarada ugu jiray oo bangiyada lacagta oo bangiga hadda nationalka sida titigo kale ayaa istaagay koronaha dartiisii ayuu istaagay oo caalamkii oo dhan ayaa hadda meel meel kalea wax loogu diri karin ciladda hadda hadday sii socoto loo maleeyo in maaragtay wax gabaabsi uu noqdo waayo haddii lacagtii aan maaragtay kuu baxaynin hadda ganacsigaagana soo rarmi maayo marka haddaan maaragtay aan wax ka bedelmin arrinkaas bangiga oo lacagtii aan bangiga aan la fasixin waa laga yaabaa in maaragtay wixii gabaabsi noqdaan oo gabaabsi hadday noqdaan sicirbarr waa dhacayaa
shalay ninka masaakiinka ahaa ehelkiisa wuxuu yidhi dibidda markuu telefoon u soo dir halow ayay ramadaan ugu dhashay hooy wax ma hayso ilma adeer wax ma hayso markii laba boqol doollar saddex boqol dollar noo soo tuurayo hadda markaad wacdaa tiraahda war wax ma haysa shacbaana dhashay lacag noo soo tuur waxaan ku jirnaa karantiila weligeema maqlan karantiila karantiila war ani karantiila ma aqaane maxaa lagu jeedaa xab waa xabisagnaha minankan ku jirnaa waa ku xabisagnaha la yidhaha karantiilkaasa la yidhaha marka dadkii lacagta lasoo dibidda lacagka soo dhiiwaayey ayaa karantiilaysana minan ku jiraan dadkii lacagta ku sugahaya intay salool ku yihi waxba ma ku haystaan badacdiyaa gadahaya marka ii sheeg qoysaska ku sugan gudaha magaalada muqdisho ayaa culays weyn oo dhinaca noloshaa ku qaba cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo weliba lagu dhex jiro bisha rabadaan sida ay ku waramayso haweenaydan oo isbarbardhig ku samaynaysa dhaqaalaha ay qoyskoodu biishaan sanadkan iyo kii ka horreeyey wallaahi rabadaantii hore waxaan biilan jiray lacag shan boqoloo dollar ah annaga faamil badanaanahay balaaran maasha allah iska nimcaysanaanahay iminkana waxaanu ku idhi dee lama sheegi karaba wiraan saddex boqol waan ugu korodha waan shaqa jirin guriga la wada jiifo haddana ardayda guriga noo joogto ilmihii guriga noo joogaa dugsi malcaamad jirin iskuul jirin kiilada baradhada markay hal dollar ahayd hadda waxaa lagara hal dollar baraa la gadayaa kiilada basasha waa laba dollar maanta xam- xamarweyne suuq xamarweyne joognaa dabcan dadka magaalada muqdisho ayaa waxaa muuqata in cudurka covid nteen uu ciriiri geliyey goclo orodkii ay ugu jireen nolol maalmeedkooda waxaana dadka uga sii daray bandowga magaalada lagu soo rogay sababo la xiriira xanuunka coronavirus taasoo keentay in dad badan oo danyara oo noloshoodu ku tiirsanayd ka ganacsiga meheradaha yaryar xilliyada habeenkii ay meel bannaana noloshoodu ku soo dhacdo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho magaalada hargeysana inkastoo covid-19 uu saameyn dhaqaale gaadhsiiyey ganacsada marumaalka haddana waxaa jira shirkado yaryar oo ganacsigooda uu kor u kacayo xilligan lagu jiro covid-19 kadib markii ay halabuur ganacsi la yimaadeen khadar maxamed cakule ayaa warbixintan soo diray inkastoo guud ahaan bulshadu ay ka siman tahay dareen celinta iyo feejignaanta laga muujinayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalan karta ama uu dunida ku keenay cudurka coronavirus haddana waxaa jirta dhibaatooyin kale oo arrintaasi ka duwan islamarkaana ka dhalatay coronavirus dadka danyarta ee ku ganacsada suuqyada kala duwan ee magaalada hargeysa ayaa waxaa la soo gudboonaatay xaalad nololeed oo adag kadib markii ay la kulmeen busaarad iyo dadkii wax ka iibsan jiray oo gebi ahaanba meesha ka baxay ama tira ahaan aad u yaraaday hadday dadku magaalada aad bay u soo gelayeen way farabadnaayeen dadku imika way yaryihiin waddadii waa adiga arkayo dee idinmari maysa markaa saamayn waxoogaa ayaa nugu yeeshay maalan haddii maalintii siddeed qof amba sagaal qof amba labayo toban qof kugu yimaadaan oo dee aad intaa wax ka iibin jirtay iminka way yaryihiin iminka waxaa laga yaabaa in maalintii aad jaanisya yar hesho aan badnayn alxamdulilah haddana waan iska wanaagsanay adugu ilaa afar amba saddex waxban baa ku imanaya dee
dhinaca kale arrimuhu kuma koobna oo keliya duruufaha nololeed ee dhibaatada ah ee ka dhashay coronavirus tusaale ahaan magaalada hargeysa dhinaca kale waxaa jira shirkado iyo dad iyagu fikiray oo ganacsigoodii markii hore ku soo kordhiyey fikirro cusub tan iyo intii coronavirusu soo baxay waxaana ka mid a koobabka lagu shubto shaaha bunka ama kafeega ee hal mar la isticmaalo waxa ay heleen suuq cusub kadib markii lagu amray bulshadu in ay maqaaxiyaha aanay isugu imanin iyo goobaha kale ee lagu kulmo ee wax lagu cabo sida shaaha bunka ama kafeega oo kale intii lagu dhawaaqay xanuunkan inuu soo galay deegaanada soomaalida amba somalilan gaar ahaan intan magaalooyinka waaweyn waxaa korukac u batay isticmaalka koobabkan halka waqti laga isticmaalo maadaama ay dadku doorbidayaan in ay xanuunka san lagu kala qaadi karin kan qofku hal mar ku cabi karo waxaa jirta maqaaxyooyin fara badan ama meelaha koobaha shaaha lagu cabo oon weligood isticmaalin koobabkan ontimeka oo lagu cabi jiro koobabkii caadiga ahaa in ay usoo wareegaan inay isticmaalaan koobabkan ontimeka waxaa kaloo yadna xoogu batay in la isticmaalo koobka suxuunta maadaama lagu jiro xilligii ramadaana oo dadku ay xoogu qaadanayaan guryaha u qaadanayaan maadaama lahi guryaha hala jooga lagu sugnaado inta badan waqhtiga
sidoo kale nadaafadda guud iyo nadaafadda gaarka ah ayaa in kor loo qaado waxaa ku taliyey guud ahaanba bahda caafimaadka taasina waxa ay keentay in shirkadaha qaar ay ka faa'iidaan arrintaasi iyaga oo fikir iyo maska cusub keenay shirkaddan gamuur waxa ay soo saartay qaar ka mid a haamaha yaryar ee lagu faraxasho maadaama bulshadu haamaha lagu faraxalanaya ee ay baahida u qabto haddii bulshadu ay iska daba taataabtaan ay dhibaato keeni karto waxaay u fikireen habkaasi ka duwan sida idiin muuqatana waxa ay ka dhigeen in aan gacmaha lagu taabanin haantan lagu faraxalanayo balse ay leewar sidii gaadhiga oo kale beri ugu sameeyeen ayaad cagta ku taabanaysaa kadibna qasabadda ayaa furmaysa adiga oo aan taabanin ayaad ku faraxalanaysaa marka aad dantaada ka dhammaysatona sidaas si la mid ah ayaad cagta saaraysaa birtii ama leewarkii taasina waxay keenaysaa in ay xidhanto qasabadu markii dee xanuunkani dilaacay si emergency ah ayaa waxaan uu samaynay maxaa la yidhaahdaa inay inay si dee looga fogaaday inaan shaygii la taaban ayaan uu samaynay in leewar lagu la taabto oo leewar ay ku soo baxaan biyuhu dhinaca kale haddana biyihii in la tashiilo oo tashiil tashiilmaan oo waxa weeyaan dee labadiiba biyihii oo qaaliya iyo saawixii oo qaaliya waa in tashiilla la helaa marka waxaan ku soo saarnay si deg dega haddii se de markii hore duruufahan aanay jirin aanu ku talageli lahayn iyagoo electrigaanu soo saari lahayn oo waxa weyaan laysarah marka imika tan waaa log duruuftan imika timid iyo xanuunkan yimid un baanu ugu talagalnay
khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal muslimiinta caalamka ayaa bishan ramadaan u cibaadaysanaya si aan horay loo arag maadaama cudurka covid sagaal iyo toban uu khasbay in masaajidada la xidho dadkuna aana isku iman karin soomaalida maraykanka ayaa qof walba oo hadda gurigiisa ku cibaadaysanayaa maxamuud masacad ayaa warbixintan ku eegaya sida qoysaska soomaalidu ay u soomaan waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee ramadaan laakiin muslimiinta caalamka bishani way kaga duwan tahay bilihii hore inkastoo dadku ay gudanayaan waajibaadkii xambaarsanayd ee bishu haddana kama muuqdaan astaamihii iyo dhadhankii ay muslimiinta u lahayd cudurka covid ayaana ramadaankii muuqaal kale u yeelay waxa uu covid kala joojiyey ehelkii iyo qaraabadii bisha ramadaan isbooqan jiray islana afuri jiray asli ashkir waa hooyo degan gobolka minnesota waana kalkaaliso caafimaad oo muddo dheer ka shaqaynaysay caafimaadka bulshada waxay ka mid tahay dadka sida weyn ugu xisaabtama bishan ramadaan ka sokow salaadaha iyo cibaadada badan ee bishan ay ku tala gasho waxa uu cudurka covid ka hor istaagay caado joogto u ahayd bisha ramadaan oo muddadii dheerayd ay maraykanka ku noolayd aanay marna baajin sabti kastaba reeraa ku afuri jirna caruurta guryahooda maantoo kale oo maalinta sabtida ugu horeysa gurigaygu ahaa maantana waa aragtaa annaka keligeenna wax karsanayna oo maxay ahayday marka dareen waxaa dhacay ma aragta arrin aanan qiyaasi karin xagga maskaxiyan xataa waxaad dareemaysaa dadka aad jecleed inaa is aragtiin inaa sheekaysatiin inaa wada joogtiin inaa wada wax qur-aan wada akhrisatiin inaa xadiis isu sheegtiin inaa wax wada cuntiin wixii oo dhan covid nteen ayaa ma aragtay wixii cunay iyo warwar iyo walbahaar badan oo dhashay marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in culayskan uu naga dulqaado mar dambana sidaanoo kale aynu nagu soo noqonin marka laga yimaado asli caruurteeda magaalada dhinaca kale ka degan ee covid uu kala dhex galay nasiib wanaag weli waxaa la nool odaygeeda iyo laba ka mida ubadkeeda waxayna taasi u noqotay fursad ay gurigeeda ugu rogato goob cibaado oo reerkeedu ay ku jamaacaystaan kuna wada cibaadaystaan duca oo siyaado ah oo hore aanan ma aragta u ducaysan jirin annaga keligeen ilaan masaajidkaan aadi jirnay ducadoo dhan masaajidka ayaan ma aragtay markaan guriga imaano cunto cunid iyo waxaasa laga fikari jira hadda laakiin gurigii ayaa wuxuu noo noqday inaan cibaadadii oo dhan ku samayno ilaa hadda wallaahi its going well ma ku dhahaayo waa ku faraxsanahay laakiin alxamdulilaah howl siday kuu qabataa marba u qabanaysaa
hiba guuleed iyo gabadheeda asli waxay wehel u yihiin waalidkood waxaana hiba ramadaankan uu ku soo daayay howlo badan oo markii hore ay la qaybsan jireen walaalaheeda kale ee magaalada degan cudurka covid marka laga yimaado inuu masaajidii xiray ramadaankiina astaan tiray waxa uu dhinaca kale hiba guuleed ka gooyey asxaabtii ay wakhtiga la qaadan jirtay
ramadaanta markay tahay marka salaada laga yimaado kadib asxaabteeda isku imaan jirnay tur waa dheeli jirnay waa shakaysan jirnay ilaa aan suxuurta ku sugi jirnay marka taas hadda meesha ka baxday marka taasna waan tabayaa sanadkan oo cidlo badanaan tabayaa goobtan idiin muuqata ee cidlada ah waa midda ka mida goobaha lagu nasto ee gobolka minnesota sida caadiga ah wakhtigan oo kale waa goob ay dadku soo buuxiyaan laakiin hadda cudurka covid dartiis ayay u maran tahay goobtan waxaa suunqaad kasta iyo xilliga kulaylaha bulshada soomaaliyeed ee gobolkan qaarkeed ugu yeera maxamed sharmaarke oo loo yaqaano cookins koris waa cuntakariye caan ka ah gobolka minnesota iyo baraha bulshadaba cuntakarintu shaqo uma ahan balse waa hiwaayada uu ku faano iyo farsamo u gooni ah oo uu jecel yahay inuu bulshadiisa la wadaago iska daa inuu dad ballamiyo uu cunto u kariye ramadaankan keligiis baa guriga ku oodan afurkii uu ehelka u samayn jirayna waxa uu u joojiyey covid dartiis
aniga maxaa miskireeyay dadka banaanka dhan ku cunaaya baaka ramadaankan ramadaanyaasha hore masaajiyaasha kulliya u karinaya baarkaan baabiki ku sameynaayo weekendiga inuu dad dad badan ay imaanayo ramadaankan wallaahi covid 19 guriga nagu xidhay wax ka xumaaday aada wax ka xumaaday bad insha allah wax waa isbedelaa insha allah soonqaadkan ayaa halkii laysku dhiiri gelin jiray aadista taraawiixda iyo taajudka waxaa la ysugu baaqaa in qof walibaahay uu gurigiisa joogo kuna cibaadaysto maxamuud sheekh axmed mascadde v o a minnesota
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
iyadoo lagu jiro bisha ramadaan badibana dadku ay guryaha ku jiraan xanuunka covid-19 ee coronavirusku keenaa awgeed ayaa waxaa jira barnaamijyo badan oo madadaalo ah iyo musalsalo ay duubaan warbaahinta soomaalidu maxamed caabid digaale oo ah agaasimaha muqbacihiyaha university v xarinta uu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa haddaba waxa uu ka mid yahay soo saarayaasha musalsalada soomaaliga ku baxa ee dadku sida aadka u xiiseeyaan goor aan fogeyn ayuu iigu warramay khadka telefoonka waxa aanu marka hore ku bilaabayaa sababta ku kaliftay inay musalsaladaasi duubaan
waxaan ugu kalifay waxa weeyaan runtii dee waxaanu aragnay inay baahi weyn jirto maadaama ay ummadda soomaaliyeed tahay ummad runtii dee daclada adinka nabada ku nool baahi weynna qabta dee ma magaranaysaa wax afkooda ku hadlay loo sameeyo taasi waa ta koowaad talabaadna waxa weeye runtii waxaad og tahay dee inaan iminka aanan ka jirin dee geyga soomaalida tiyaatarro soo saara magaranaysaa magaalo ama ruwaado sida berigii hore ay ahaan jirtay dhaqankeena hore ayaanu lahayn hogaladii waa beri iyo tiyaatarada caankaakii soomaalkii muqdisho ku yaalay gaagayso ku yaalay marka iminka gaab weyn baa jira runtii maanta ummadda soomaaliyeed maanta u baahan tahay inay hesho wax u gaaro afkooda dalkooda ka sheekana dhaqankooda waa tahay ilaa imika markaa imise masasal ayaad daawateen oo weliba soo caanbaxay ilaa iyo iminka waxaanu samaynay musalsalka ugu horreeyay wuxuu ahaa musalsalkii la odhan jiray wacdi iyo waano rabadaanta hore aanu samaynay runtiina noqday musalsalka ugu saameynta badnaa magaranaysa geyga soomaalida bar laga soo dhaweeyey waxaa ku xigay mid la adaar xabiibi oo runtiisma ka hadlayay mataqana rag qorbatooga ah markay dalka yimaadaan dee islaam tirado xoogaa dadka guriga nooga soo dhistay danada naga keliya waxaas u guursada waxaa ku xigay kan iminkaanu wadno oo ah dhaqan miyi dhal magaalo waanu kasoo bilownay dhinaca miyiga oo dhaqankeena miyiga runtii daamasuus aada ugu wadmataqaana aanu kusoo koobnay muxuu ahaa dee sida miyiga loogu nool yahay se loo hasaawo quruxda dalkeenii kaasaa iminka socda radaantana runtii dee dadku ay aada daawanayaan marka masalsalada saddexaasan iminka samaynay waanu waanu ku tarajinay aanu sii kordhino oo kale soo soo samaynay insha allah waa tahay markaa dadku sidee ayay uga falceliyeen masalsaladan aad samayseen maxamed dadku runtii aad bay usoo dhaweeyeen sababtu waad og tahay oo mataqaana berigi hore waxa lagu xidhnaa masalsalo turkiya ama mix ama hindiya oo runtii dee dhaqmo sheekh xambaarsana shaxa soomaalida iyo dhaqankeena runtii aada uga fog waxaad arkaysaa dee mataqaana dad qaawan sirkooda muuqdo ama taatina qaawan si kale ha qaawanayaan marka dee marka reerku yahay reer muslim oo soomaaliyeed oo tvga daawanaya carruur daawanayso oo waayilka daawanayo runtii kuma fiicna magaranaysa inay waxyaaba noocaasa dee ay guriga ku daawadaan maanta waxay haystaan dee musalsal soomaaliyeed oo magaranaysaa duladiska bay tahay dhaqankeena iyo diinkeena runtii dee ay aada wada xarkayaan runtii faa'iido weynaa ku jirto mataqaana deegaankooda dadkooda inay kala xarkayaan marka tusaale ahaan haddaad artid degmadaanu samayno waxaan kusoo dee meelaha ugu quruxda badan dalka hadday tahay magaalooyinka dhexdooda hadday tahay xeebta badtalaada ee berbera muxuu ahaa dowga shiis hadday tahay muxuu ahaa boorama iyo quruxdooda deegaanadooda marka runtii xagna faa'iida kaleeda deegaanka gala arkaysaa dalkaaga waa arkaysaa xagna dee mataqaana madadaala ku jirto mataqaana muxuu ahaa dee runtii ay ku madadaalanayso dee qosol iyo marka laga yimaado dadka jooga iminka deegaanadan aad barnaamijyada ku duubtaan dadka qurbaha iyaga ka waramay sidee ba iyaga uga falceliyeen qurbajoog waa dadka ugu badan ee runtiina daawada waayo qurbajoog waa dad tahayo dadku dalkashiiyay joogaan inta badan mataqaana dalkooda baahiyo badan u qabaan qaarkood beri hore ugu dambeysay inay dalkooda arkaan marka qurbajoog waa lambar one daawada musalsaladeedu waa lambar one bay ka yihiin waxay aad usi mid kale wax kale arrin kale u jirtaa oo mataqana qurbajooga dhibaato kala haysataa ilmihii yaraa meeluu mataqana af soomaaliya ka barta ma haysto wuxuu arkaa waa hooyadii aabihii mataqana iskuulkiisa marka markuu ay imka hooyadii daawanayso aabihii daawanaya guriga lagu daawanayo ilmihii yaraa qurbaha ku kulay wax badan buu ka faa'iidaya afuu baranayaa oo dhaqanka buu ka baranaya waxa weye runtii aad buu si dhigan qurbajoog dadka ugu badan runtii faa'iidana waa iyaga waa lambar one kenya waa tahay haddii aynu eegno maxamedow tusaale ahaan iminka inta badan somalilan baad iminka ku duubtaan musalsaladan aad samaysaan kamana jirto somalilan dugsiyo lagu barto qaabka wax loo jilo sidee baad markaa u xulataan dadka idin jila musalsaladan runtii niyo anigu intiaanan silsilada bilaabin teaching festival niyo wuxuu lahaa barnaamij loogan jiray qoosqooto oo ma garanaysa ama dee riwaado ku masali jira masraxa marka dhalinyaro badan oo kamid ahay dadka barnaamijyada ka qaatay ayaa waxay heleen taanse markaana wax ku bartaan oo tirooyinka badan bay qaateen activnimadii bay barteen marka dhalinyaradii runtii bilowda iminka dadkan aad ka daawanaysid muxuu musalsalada haddii aan soo turkaya iyo socagaag hibaaqdo cabdiqani iskufilan ikraan dhuux dhalinyaro fara badan oo kasoo koobi karin waxa weeye dadkii mataqaana traininkaa soo qaatay runtii wax badan kusoo bartay ee barnaamijyada masaxeedda ahayd yaan oran jiray ruwaadda qoosqooto runtii baa ku dhawa ruwaad taxana ahayd marka qofku markuu barnaamijka soo soo galo macalinka fursad badan buu helaya garanaya sida lagu qofiyo sida khibradaha iyo waxaa actionka looga qabsado haddii la eego dhinaca duubista oo kale maxamed waxaa loo baahan yahay qalab badan baa loo baahan yahay dhaqaale badan baa loo baahan yahay sidee bay idinku suurto gashaa markaa dee si aad usoo saartaan musalsal taya leh niyo telefishinka runtii maalgelin badan sameeyo waxaa loo eegaya kabarada u khaasan garanaysa qalab u khaasan loo sameeyo madaxa musalsalka waxaasna kabarada heshkiyo runtii aad u kaalata fiican marka tv ka daawanaysid dee ka laga sameeyey hindiya iyo lagu sameeyey somaliland almost isku dhow yihiin qalabkiga waxa weye qalab u gaar aan u sameyno ha u gaaraan wax kale lagu qabo lagu sameeyo keliya musalsalada lagu talagalay taasa lambar uno waayo waxaanu ognahay garanaysaa dadka dee inay waxbaalatay u baahan yihiin dadkiina waliba wax daawadan jiray ilmo caalami ay daawan jireen marka wax u dhowaan runtii aanu isku dayan maxamed caabi ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu warameeyey
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
markale dhegeystayaal waxaanu kusii saqaynaa gebagabadii barnaamijkeenna saakiya caalamka haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha ramadaan ee aannu idinku talagallay
يا رسول الله يا حبيب الله
رصتي السلام عليك السلام عليك
يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا طفل العزاة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دبر العزة السلام عليك السلام عليك
احنا مدينة بكسنو ودا بقت العيدة بشير ما وري ولا زلالي جاية بدا يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دغر العساة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دبر العزة يا السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دبر العزة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idila socodsiinayey waxaana isku dabariday bashiir abikar tan iyo kulanti dambe haddii dhahay qadaro sidaas nabadgelyo خير خلق الله يا دبر العزة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دبر العزة السلام